lacag la'aan qofna lacag ha ku siin
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal iidankiinba kusoo dhowaada warkayaga subaxnimooda xiliyan ka maqashaan radio kismaayo qodobada ugu door karoon warkayaga waxa ay kala yihiin madaxda dowladaha soomaaliya jabuuti etoobiya iyo kenya oo maanta ka shiraya dagaal ka dhanka al-shabaab taliyaha xooga oo dhigiisa kenya kala hadlay la dagaalanka argixisada al-shabaab dowladda soomaaliya oo soo saartay amar ku socda hakinta doorashooyinka isbarbar socda ee xiriirka kubadda cagta soomaaliya akhbaraadka dhinaca dibaddana waxaa ka mid a muwaadiniin shiineys ah oo lagu dilay gobolka oromiya ee dalka ethoobiya iyo dad ku dhintay dabeelo wataa qabow daran oo ka dhacay maraykanka
waa kuma warwaageediye maxaa u dambey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
waa hagaaga dhegeystayaal mar kale waxaan leenahay subax wanaagsan waa maalinimo markaa taariikhdu ay ku asiisan tahay arbaco waa maalinimo markaa arbacaa taariikhdu ku asiisan tahay kowda bisha labaad sanada laba kun saddex iyo labaatanka aniguna waxaan ahay cafte cali maxamed daljir oo saaka markaa idin warami doonaa warkii oo fidsan magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacaya shir u dhexeeya madaxda dowladaha soomaaliya jabuuti ethoobiya iyo kenya oo ay uga hadlayaan amniga dalka xoojinta la dagaalanka nabadiidka al-shabaab iskaashiga dowladahan dariska ah iyo in la taageero militariga soomaaliya si markaa loo tirtiro al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa caasimadda kusoo dhoweynaya madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele ra-iisul wasaaraha ethoobiya abi axmed iyo madaxweynaha kenya william ruuto marka madaxdu guud ahaan soo gaaraan magaalada muqdisho waxaa toos u furmaya shirka ay u soo safreen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ugu horeyn faahfaahin ka siin doona gulaha dowladda federaalku ka gaartay howlgalka ka dhanka ah al-shabaab kadib waxa uu gudbin doonaa qorshaha iyo fariinta dowladda soomaaliya ee ah in iskaashi guud ay sameeyaan waddamadan oo ciidamo ka socda kuna howlgala magaca atmis ugu biiraan si iskaashigooda uu u xoogeysto kulanka madaxweynayaasha soomaaliya jabuuti kenya iyo ra-isul wasaaraha etoobiya waxaa ka horeeyay shir gaar ah oo ay yeesheen taliyayaasha ciidamada xoogga dalalkan oo ay markaa istusayeen farsamooyinka ugu uga furan dagaalka dhinaca kale saaxiibyaal taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odawa yuusuf raage ayaa magaalada muqdisho kula kulmay dhigiisa dalka kenya genaraal roberto oo maanta markaa aaniraade maalinkii shalay ayd soo gaaray magaalada muqdisho labada taliya ayaa ka wada hadlay iskaashiga iyo wada shaqeynta labada dhinac iyo xoojinta la dagaalanka al-shabaab oo dhibaato ku haya ammaanka labada dal taliyaha ciidamada difaaca dalka kenya genaraal roberto ayaa markaa taliska ciidanka xoogga dalalka soomaaliyeed ku bogaadiyey howlgalka ka dhanka nabadiidka al-shabaab ee ka socda dalka isagoona ballan qaaday in ciidanka kenya ee qeybta ka ah atimis ay door weyn ka qaadan doonaan dagaalkaasi jenaraal odowaa yuusuf raage ayaa dhankiisa uga mahadceliyey kenya doorka ay ka qaadanayso howlgallada al-shabaab looga xoreynayo dalka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa soo saartay amar ku socda hakinta doorasho lagu wado in markaa ay muqdisho ku qabsoonto taasi oo ah guddiga doorashooyinka xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed taasoo wasaaraddu ku sheegtay inay tahay mid isbarbar socota war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha soomaaliya ayaa lagu faray taliyayaasha ciidamada nabad sugidda ee booliiska soomaaliya inay hakiyaan doorashadan ay guddiga doorashooyinka xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed ay u qorsheeyeen in ay markaa ee maanta ka dhacdo magaalada muqdisho tallaabadan ay qaaday wasaaradda amniga gudaha ee soomaaliya ayaa kusoo beegmaya iyadoo wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda soomaaliya ay shalay geenkii dambe soo saartay amaro ka dhan ah isbarbaryaaca ka dhex jira xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta isla markaana wasaaraddu ay sheegtay inay markaas aysan aqbali doonin natiijo kasta oo ka soo baxda doorashooyinka isbarbar socda halkaad warkaasi kala socotaan saaxiib yaal waa radio kismaayo codka jubbaland dhowaan waxaad maqli doontaan akhbaraadka dhinaca dibadda balse iminka xubintii ciyaaraha waxaa soo koobaya uraayaga socota aad baad umahadsan tahay daljir subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka subaxee raadiga kismaayo codka jubbaland aan ku bilaabe dhegeystayaal kulamada xalay la ciyaaray ee horyaalada f kaabka iyo weliba kaabka itaaliya aan ka horumarno kooxda kubadda cagta ee newcastle united ayaa laba iyo hal kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee southampton kulan ka tirsanaa f kaabka iyadoo inta badan labada kooxood ay soo bandhigeen qaab ciyaareed aad u xiiso badan ha yeeshee ugu dambeyntii ee newcastle united ee laba iyo hal kaga badisay kooxda kubadda cagta ee southampton kulanka ee kaabka itaaliya haddaan eegno kooxda kubadda cagta inter ayaa eeb hal iyo eebra kaga adkaatay kooxda kubadda cagta atlanta kulan ka tirsanaa kaabka itaaliya iyadoo ay inta badan kooxda kubadda cagta atlanta ay soo bandhigtay qaab ciyaareed aada u xiiso badan ay ugu dambeyntii looga adkaaday hal iyo eber oo ay kaga badisay kooxda kubadda cagta inter atlanka atlanta halkaasi ay ebra kaga ay kaga hartay aan dibidin ku celiyo daljiri qeybaha warka ka dhiman
aada iyo aad uu mahadsan yahay waraayaga socoto oo soo koobayay xubintii ciyaaraha iminkana saaxiib yaal akhbaraadka dhinaca dibadda haddaanu ku bilaabno muwaadin shineys ah ayaa lagu dilay gobolka oromiya ee dalka ethoobiya sida ay sheegtay safaaradda binjin ee adis ababa oo ku amartay muwaadiniin inay kasoo muwaadiniinteeda kasoo baxaan eegaga halista ah sagaal muwaadin oo shineys ah ayaa lagu weeraray deegaan deegaan lagu magacaabo gabri graja oo boqol iyo lixdan kilomitr waqooyi kaga beegan magaalada caasimadda ah ee adis ababa sidaa ay safaaradda ku sheegtay bayaan nasiib darro mid ka mid ah ayaa la toogtay oo markaa dhintay ayay tiri safaaradda oo aan markaa ee, bixin faahfaahin intaasi ka dheer oo ku saabsan dhacdadan ama muwaadiniinta muwaadiniinta shiineeska shiineeska ah ee la dilay xilli xasiloonida ay inta badan dib ugu soo laabatay gobolka waqooyiga ee tigreega kadib laba sano oo dagaal xun ah haddana dagaalka ayaa weli ka socda qeybo ka mid ah gobolka oromiya oo ah kan ugu dadka badan etoobiya oo muddo uu ka socdo dagaal iska cabin ah oromiya oo ah qoomiyadda ugu badan ethoobiya ayaa in muddo ah ka cabanaysay in markaa la liido jabhadda xoreynta oromiya ee lagu magacaabo ee olah ayaa ka faa'iidaysatay caradan sii kordhaysa si ay u xoojiso safafkeeda ee dagaalka sannado badan socda oo ay kula jirto ciidamada federaalka iyo kuwa gobolka dhinaca kale saaxiib yaal ugu yaraan laba qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dabaylo baraf wata oo talaadadii shalay ku dhuftay qeybo ka mid ah gobolka california ee maraykanka laba qof ayaa ku dhintay shil ka dhacay mid ka mid ah waddooyinka waaweyn ee gobolka texas sidoo kale laba sargaal oo ka mid ah ciidanka booliiska jidadka ayaa ku dhaawacmay shil baabuur in ka badan kun iyo toddoba boqol oo duulimaad ayaa dabeelahaasi qabow dartood loo baajiyey guud ahaan maraykanka saacadihii lasoo dhaafay dabeelaha ayaa saameeyey ku dhowaad afartan milyan oo ruux khubrada saadaasha hawada ayaa ka digtay in dabeelahan barafka wata ay saameyn doonaan dadka iyo sidoo kale deegaanka laga bilaabo galbeedka texas ilaa gobol gobolada kale ee sida gobolka west virginia ugu dambeyn saaxiibyaal afar nin oo si aada loogu tuunsan yahay inay ka tirsanaayeen koox aada u hubaysaneyd oo gurigiisa ku dishay madaxweynihii hore ee dalka haitia ayaa loo gacangeliyey dalka maraykanka si halkaasi loogu maxkamadeeyo sida ay ku warantay wakaaladda wararka maraykanka ee a b arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii dil loogu hanjabay garsoorayaasha haitia ee dhegeysanaya kiiska ragga lagu tuhsan yahay dilka madaxweynihii hore ee dalkaasi eedeysanayaashan loo soo gudbiyay maraykanka ayaa waxaa ka mid ah james oo soddon iyo toban sano jir ah iyo joseph vicenti oo konton iyo toban sano jir ah oo labaduba isku haystaa dhalashadii haiti iyo maraykanka madaxweynihii hore ee dalkaasi ayaa markaa lagu dilay dalkaasi kadib markii kacdoon shacab uu ka kacay dalka haitiya wixii markaasi ka dambeeyey dalkaasi waxay gudaha usii gashay khallaasi siyaasadeed iyo rabshado hubaysan oo ay ku lug leeyihiin kooxo burcadahi oo kala qaybsaday awoodaha inta badan magaalooyinka dalkaasi guud ahaan intaaynu saaxiibeel kusoo gabagabeynayna warkayga subaxnimada xilin ka maqlayseen radio kismaayo waxaana dal jiro idin warramayay intaan warka warkayxi ku kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
ma la socotaa halka ay marayso xaaladda